magaalada tangaalkacyo maanta waxaa ka dhacay dagaal aad u xoog badan kaas oo dhex maray ciidamada dowladda puntland iyo kuwa maamulka galmudug dagaalka ayaa saaka ku bilowday rasaas googoos ah iyo istuuriyeys ah ay dhinacyadu isweydaarsanayeen hase yeeshee dagaalka xooggiisa ayaa si weyn u qarxay duhurnimadii maanta iyada oo qaybaha diriraya ay isku ridayeen madaafiicda waaweyn ee dagaalka waxaa la maqlayay hugunka rasaasta kuwaasoo magaalada si weyn dhinacyadeeda kala duwan looga maqlayay dagaalka ayaa soo gaaray gabaldhicii iyada oo aan ilaa iyo hadda la ogeyn khasaaraha labada dhinac kala gaaray waxaase jira dhimashooyin iyo dhaawacyo kala duwan oo dhinacyadii dagaalamay soo kala gaaray inkastoo aan tiradooda la caddayn karinin goobaha caafimaad ayaa la sheegayaa in la keenay dad isugu jira dhimasho iyo dhaawac dagaalkan ayaa ahaa kii ugu xoog badnaa ee dhex mara labada dhinac iyada oo maalmihii ugu dambeeyeyba ciidamada puntland iyo kuwa galmudug ay isku horfadhiyeen galbeedka xaafadda garsoor ee magaalada tangaalkacyo haddaba guddoomiyaha gobolka mudug xasan maxamed khaliif oo loo yaqaano abgaalow oo goordhoweed aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaan wax ka weydiiyey bal dagaalkan iyo sida uu ku bilowday iyo ilaa iyo hadda khasaaraha uu og yahay guddoomiye bal waxaad ka warantaa ee dagaalka maanta ka dhacay magaalada gaalkacyo siduu ku bilowday dagaalku wuxuu ku bilowday iyaga qolo galmudug baa lagu bilowday dagaalka goormaay ku bilowday waxay bilaabeen saakada waa bilaabeen saaka subaxnimadii bay bilaabeen rasaas qoryo tignika bay nagu soo rideen dabadeedna weerar bay ay soo qaadeen lug iyo tignika labadaba ah
dagaalka marka aad leedahay weerar bay nagu soo qaadeen ma gelinkii hore amase waa gelinkii dambe duhurnimadii maanta labadii gelinba wuu ahaa laakiin gelinkii hore wuxuu ahaa madaafiic gelinkii dambana fintry iyo madaafiic labadaba waa soo bilaabay waa gartay marka bal waxaad ka warantaa ilaa iyo hadda dhinacyada ayna kasoo kasoo weeraray sida aad leedahay oo dagaal baa laga soo qaad leedahay xaggee lana kasoo weeraray jihooyinkee waxaana kasoo weeraray koonfurta iyo galbeedka labadaba inta udhexaysa la kasoo weeraray ma ciidan xoog badan baana soo weeraray ciidanka tafaasiilada naga firi naga siisid
ciidan badan oo tignika wata oo aan isleenahay ciidankii oo ciidankii federaalka ismalihina ciidankii federaalka uu ka mid yahay baana soo weeraray federaalka dowladda federal dowladda federaalka somaliya loo jeedaa dowladda federaalka kumeel gaarka baan u jeedaa ma wax cadaymo o aad aragteen baa jira oo ciidankooduna ku lug lahaa dagaalkaas ha cadeymo hore aan haynay baa jiray shalayto qaar ka soo galay baa jiray oo idaacadda aan aad ka dhegaysateen waxaa kaloo jira ciidamadii oo nisa ciidanka nisa la yidhaahdo oo aan aragnay oo markhaatimo doonto ah oo dad dadweyneho dhan arkay oo ba baa ka mid ahaa marka federaalku dagaalkan baa isagaa hurinaya bal waxaad ka warantaa xagga khasaaraha dhimasho iyo dhaawac
khasaaraha annaga na gaaray dad shacaba oo madfac lagu tuuray oo dhaawac khasaaro gaaray waa jiraa laakiin wax khasaaraah oo kale oo na gaaray ma jiraan wax dhimashaa ma jiraan xaggeena wax dhimashaa iyo wax naga dhintay midna lama arko haddaay mar aan wada hadlayna xagga furinta hore ayaad joogtay dhinacooda wax war ma ka haysaa ciidamada galmudug oo nala dagaalamay
ciidamada galmudug oo nala dagaalamay magaaladoo dhan baa ka warhaysay iyo ummadoo dhan meelaha ay xabadaha ka soo ridahayeen oo hubka ay adeegsanayeen na waa la wada ogyahay dadka degan gobolkan ama degaankaana waxba kuma kaa qarsoona ma garat ciidan ciidankii federaalka iyo galmudug ciidankeedii iyo kulli baa nala dagaalamayey gardarro baana ayaantaan oo dhan baa dagaalada wadeen wanaag iyo heshiisna waa diideen dagaal bayna goosteen inay nagu soo qaadaan dhowaan waxaa jira odayaal dhinacyada ka tirsan oo sheegay inay nabad gaareen oo xabad joojine ay gaareen arrintaas xagee ku dambeysay waan waamihii la waday
waan waantii la waday waa way jidhay waan waantaas odayaal baa ku dhex jiray iyo culimo intaba way diideen waxayna yidhaahdeen ma qaadanayn annagu wax waan waana waxaan xoog ahayn waxba kuma lihin baa arrintaas kusoo ururtay imika waad ujeedaayo dadkii laba dhinacba waa qaxeen oo shacabkii wayaga yaacaya oo magaaladii ka baxaya maxaad u malaynaysaa xalku inuu noqonayo maadaama tahay guddoomiyihii gobolka mudug
waxaan umalaynaya xalku hadda masaii rabbi ka dhiga way noqonaysaa laakiin xalku waxaan u malaynayaa nin walbaaba inuu xoog isticmaalayo mar haddii wanaag iyo waan waan iyo walaalnimo iyo islaamnimo iyo derisnimo intaba la diiday haddee dadku waa isdifaacayaan oo anagu waa isdifaacaynaayo mar dambena ninnana waa waana la jiri meelna waa jamaal faarax aadan rediyo daljir gaalkacyo